codadkaasi waa hoballada kooxda durdur oo ka heesaya gudaha xarunta dhaqanka ee siidan waxaana goobta camiran dadweyne soomaaliyeed oo xiise u qaba inay daawadaan kooxda durdur taana waxaa u sii dheer waxaa kale oo ay xiisaynayaan inay arkaan kooxay muusiikastayaasheedu u dhan yihiin oo si toosa u garaacaya qalabka kala duwan ee dhaliyo codadka aan u naqaan myuusiga durdur ah koox magac dheer ah ku lahayd dalka soomaaliya siddeetameeyadii ayaa tan iyo maalinkii jimcaha ee lasoo dhaafay waxay heeso ka qaadayeen qaybo ka mid a goobaha waxbarashada ee magaalada minneabolis sidoo kalena waxaay su'aalo la xidhiira fanka soomaaliyeed uga jawaabayeen ardaydii jaamacadaha heesaha ka qaadeen sida jaamacadda oxburg faadumo ibraahim waxa ay ka tirsan tahay xarunta dhaqanka ee sider cultural oo barnaamijkan loogu magacdaray midnimo ay isla soo qabanqaabiyeen jaamacadda oxburg oo ku taalla xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee sider riverside waxayna faadumo sharaxaysaa ujeeddadii ka dambaysay in la sameeyo bandhigfaneedkan iyo waxa looga gol lahaa midnimo waxa weeye in project in funders ay muslimiin ah ay maalgeliyeen waaye annaga focuskeena waxa waaye muslimiinta soomaalida ah maxaa yeelay projectigan waxa waaye in la dhiso aqoon dadweynihii oon soomaalida ahayn in la baro soomaalida dhaqankeeda iyo culturekeeda iyo diinteeda waxay tahay in la baro asbaabta nagu kaliftay taas inaa focuskeena saaro waxaa waaye ardayda waxaan la shaqaynaynaa jaamacadda oxford college collegeka ku yaalo oo neighborhoodka sida riverside oo xaafadan ku dhex yaala ardaydaas waxay ka imaadaan magaalada banaankeeday ka imaadaan ardaydan waa arday wada cadaan ah oon soomaali dhaqankeeda iyo culturekeeda aanan aana aqoonin maxay ahaatee brograamka marka waxa waaye in aan barno aan awareness samayno soomaali dhaqankeedii iyo diinteedii iyo waxay tahay aan barno dadka aanan soomaalida ahayn faadumo ayaa sheegtay in barnaamijka midnimo dadka maraykanka loogu soo gudbinayo dhaqanka iyadoo loo marayo myuusiga aanu ku koobnayn kooxda durdur oo keliya kooxaha kaleeto waa waayaha cusub oo nairobi joogaan oo hadda amsterdam joogaan xidigaha geeska oo hargeysa somalilan joogaan iyo armaanta oo jooga london waayaha cusub waxay imaanayaan february hadduu ilaahay yaraaho xidigaha geeska waxay imaanayaan march armaantana wuxuu imaanayaa abril cabdinuur aadan daljir oo ah horjoogaha kooxda durdur ayaa sheegay inay fursad qaaliha u tahay kooxdiisa ina markii ugu horreysay bandhigfaneed ballaaran oo dhaqanka soomaaliyeed lagu soo gudbinayo dad maraykan ah ay qayb ka qaataan iyagoo gudanaya kaalinta kaga aadan ilaalinta sharafka magaca soomaaliyeed barnaamijyo meelo kala duwan ayaanu ka soo bandhignay shacabkii soomaaliyeed runtii xaqiiqda dadka reer minneabolis aad bay ugu heleen waayo weli lama helin koox sidaanoo kale isugu duban ee masraxay soo taagta aaladoodii qalabkooda tumanaya waxna aanan ka maqnayn weli mayna dhicin laakiin taasi waxay ka mid tahay in sawir cad aanu ka bixino maadaama magacii soomaaliyeed aanu wadano in dadka wadamada shisheeye aanu la noolnahay inaanu dad jiranahay ee qayb walba bulshada ka mid a dad aqoon-yahan inaanu leenahay dad cilmi horumar ka gaar inaanu leenahay dhinac walba marka laga eego marka taas ayaa fursad inoo siinaysa inaanu itaal u sheegano adduunka intiisa kale inaanu dhaqankeenna iyo midnimadeenna iyo sharafteenna shacabkeena soomaaliyeed u horumarin kooxda durdur oo ahayd koox si gaara ay dhallinyaradu u jeclaayeen ka hor buburkii soomaaliya ayaa dhalintii berigaa nasiibka u heshay inay daawadaan waxaa ka mid ahaa sadex xaashi oo loo yaqaano abaadira oy falanwaa ku ahayd inuu minnesota tiyatara ku yaalla ku daawado durdur oo ulaheedu u dhan yihiin kooxdii dhan ay isku timaado oo durdur oo dhan ay samaysan tahay stage soo wada karaan oo muusiga garaacan arrintaas aad iyo aad aan u farxay dib iyo celisay berisamaadkii xasuustii waddankii nabaddii beriga macaanaadii caanaha barafka noogu jireen baraada dhinaca kale hibo guuleed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada waalidkood uun ka maqlay kooxda durdur ee aan wakhtigu ku simin in dalkii oo nabad ay ku daawadaan kooxihii fanka ee soomaaliya balse nasiib ay u yeelatay inay goobjoog ka noqoto goob ka mid ah goobihii ay kooxdu ka tumaysay ee magaalada minneabolis hadda qurbaha intaan imaadnay waxaas maanan fursad u helin laakiin hadda nasiib wanaag aad iyo aadaan ugu farxay waxaana rajaynayaa in abwaanadii fanaanadii soomaaliyeed ay jiri jirtay ay sidan oo kale noogu yimaadaan ay maaragta noogu bandhigaan xirfadahooda iyo aqoontooda maaragta guud markay noqoto fanaannimada iyo maarata aftahannimadaba ka sokow inkastoo ay fursad u ahayd dhallinyarada soomaaliyeed ee qurba ku korka ahi inay daawadaan koox soomaaliyeed oo aan c d ka daba heesayn haddana waxa uu cabdulqaadir e key oo ka mid a ardayda dhigata jaamacadda golob university u arkaa inay barnaamijyada nuucan oo kale ahi ay kaalin ka qaadan karaan isdhexgalka bulshada sababtee hadda waa caawa waxaa arkaysa maxaa waaye dhallinyaro badanaa isku imaadeen dad badanaa isbartay saaxiibtinimada iyo walaaltinimada meesha ka bilaabanaysaa hadda kabaa waxay ka shaqaynayeen siday isku keeni lahayn soomaalida waxaa kaloo fursad oo ay u ahayd dadka ajnabiga inay arkaan dhaqankeena iyo cultureka aan leenahay iyo meelaha ka imaanay iyo sidaa u heysi jirnay iyo dadkeena waxay sameeyaan shaqada waxaan ka ahayn bandhigfaneedka midnimo ee kooxda durduray toddobaadka soo waday ayaa caawa lagu soo xirayaa xarunta siidar cultural ee magaalada minneapolis halkaasi oo isugu imaanayaan jaaliyadda soomaaliyeed ee dadka maraykanka ee dariska la ah soomaalida iyagoo ay dhammaantood diyaar u yihiin inay daawadaan kooxda durdur ay hor kacayaan xidigaha sahre abuukar cabdi sahradowo iyo cabdinuur aadan daljir maxamuud mascade v o a minnesota